نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada caruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah taariikhda mucallim gacanta ku haya madaraso qur-aan oo furan in ka badan nusqarni haddaba waa tee madarasadaasi halkee ayay ku taallaa barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale inta uu barnaamijku socdo maqli doontaan taxanaheennii wa bilwaalideyni ixsaana waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب waa hagaag ku soo dhowaada mar kale barnaamijka tarbiyada carruurta ugu horrayn waxaan ku bilaabaynaa xalqada afartanaad ee taxanaha wabilwaalideyni ixsaana waxaana halkan aalaaba ka soo jeediya ashaykh cabdulilaah abu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعياني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا bismi illaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waxaynu ku soo jiray eh, eh, barnaamijkeenni mawduuceeni ahaa al- silsiladii ahayd wabilwaalideyni ixsaanan waxaynu ku dhex jiray oo ugu dambeeyey inoogu dambeeyey axaadiis daciif ah oo eh, walaalka risaalada qoray oo inugu baraarujiyey oo yidhi daliil yaan laga dhiganin marka xadiiska shan iyo tobnaad haddaan ka bilowno fadhigeena can abi hurayrata radia allaahu canhu can nabiy sal l salam qaal laa tuqbalu salaatu saakhidi calayhi abawaah kayra adaalimiina lah salaad laga aqbali maayo buu leeyahay nebiga laga warinayaa qof labadii waalid u cadhaysan yihiin haddayan markaa iyagu gardarro ugu cadhaysnayn oo ayan daalimin ahayn mar haddayba maarata xaq ugu cadhaysan yihiin wax salaado laga aqbalayo xadiiskaasna waa daciif waxba kama jiraan salaadu maarata kuma xidhna salaad waa la aqbalayaa dad tukata waa lagaa gudaya waa kaa dhacaysaa El- el- xadiiskuna inuu saxiirkaasi ka muuqataa waana xadiis daciif isaguna xadiiskeena lix iyo tobnaad عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات من شئنا أدخلناه ومن شئنا أخرجناه jannadu waxay ku jirtaa gondaha hoosta maarad hooyooyinka gondahooda ka hooseysaa jannadu marka qo- hooyooyinku qofkay doonaanna jannada way geliyaan Ah, man shi'na adkhalna qofkay doonaan hooyooyinku waxay gelinayaan jannada waman shi'na akhrajna qofkay doonaanna jannada ayay maarad ka saarayaan marka xadiiskaasuna waxaad garanaysa ilaah baa jannada dadka geliya kana saara saxiix waynu soo aragnay inuu maaragtay xuquuqul waalideyn inuu yahay dembi weyn laakiin eh, qofna awood uma le qof inuu jannada geliyo ama ka saaro wax kasta maarata ilaah ayaa maarata arrintaas gaar u tahay xadiiskuna waa daciif aad buu daciif iyo weliba daciif jiddan bay culimadu leeyihin weeyaan xadiiskeena toddobiyo tobnaad xadiiskeena toddobiyo tobnaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ll salam qaal man qabala bayna caynay ummihi kaana lahu sitran min annaar qofkii labada hooyadii labada indhood dhexdooda ka shumiyo waxay u tahay xijaab iyo sitr bay uga tahay min annaar naarta ayay ka badbaadinaysaa oo isagii naar is arki maysaan ayuu leeyahay xadiiskuna waxa weye waxa weye aad buu daciif u yahay isagana bayhaqi baa weriye oo waxaa weriya isagana maaragtay eh, rag kalaa weriya laakiin waxa weye xadiisku waxa weye munkar waa munkar isnaad waa matnan buu leeyahay sanadkiisa iyo maxaa la yidhahdaa matnigiisu labadu waa munkar wax jiraba maaha ayay culimadu leeyihiin xadiiskana sideed iyo tobnaad can anas ibni maalikin qaala qaala rasul lah sal l salam ina alcabda almutiica liwaalidayhi والمطيع لرب العالمين معي في أعلى العليين في أعلى عليين نبيga anas wuxuu ka warinaya inuu yidhi addoonka maaragtay labada waalid adeeca rabbigiina koonkan abuurtay iyo koonka iska lahaana adeeca aniga ayuu macagii noqonayaa fi acla alciliyiin jannada meesha u sarreysa ayuu maas aniga igala igala gelaya xadiiskuna waxa weye waa daciif wax ka jira malaha ibnu jawsi baa wariye oo waxaa wariye rag kale laakiin waxa weye xadiisku aad buu daciif u yahay oo waxa weye waaba mowduuc daciif ma waa mowduuc dad baa iska samaystay waa la iska qortay wax nebiga kasoo wariyaba malaha xadiiskeenna xadiiskeenna maxaan idhahdaa labaatanaad xadiiskeenna sagaaliyo tobnaad can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llah sal ly salam man zaara qabra waalidayhi aw axadihimaa fii kulli jumcatin gufira lahu wa kutiba baran qofkii xadiiskana suufiyada waxaa sameeya waa shaqo suufiyada meeshan ka muuqata can abi hurayrata qaala qaala rasul salam man zaara qabra waalidayhi aw axadihimaa qofkii soo booqda labadiisa waalid midkooda qabrigooda soo booqa oo soo ziyaarta ama labadooda qabriba soo ziyaarta maalin kastoo jumcaha soo ziyaarta qufira lahu waa loo dhaafayaa dembigiisa oo dhan wa kutiba baran waxaa loo qoraya inuu baar yahay qofkaasa loo qoraya wax ka jira malaha xadiisku waxaa weeye min acmaali suufiya weeye shaqadii suufiyada lagu yaqaano weeye qabri la ziyaarto iyo lagu wareegaalaysto marka xadiiskuna waa daciif wal daciif maaha waa mowduuc daciif iyo mowduuc kale laba waa mowduuc dad baa iska qortay suufiya iska qoratay xadiiskeenna xadiiskeenna maxaa la idhahdaa labaatanaad can dalaq ibnu caliyin qaala samictu rasuul اllahi salى اllah alay wasalam yaquul low adraktu waalidaya ow axadihimaa wa ana fi salaati alcishaa'i waqad qara'tu fiiha alfaatixata faatixata alkitaab tunaadii yaa muxamed la ajabtuhaa labayki nebiga waxaa laga warinaya loo tiirinaya inuu yidhi haddaan labadeeda waalid soo gaarhi lahaa ama mid ka mida soo gaarhi lahaa anoo weliba salaada cishe ku tukanaya oo weliba dhex galay salaaddii oo faatixadii akhriyey faatixat alkitaab akhriyey oo markaa hadday hooyaday ii yeedhi lahayd yaa maxamed igu odhan lahayd la ajabtuha waan u jawaabi jiraa waan u jawaabi lahaa oo waan u radin lahaa dhawaaqeeda waxaan ku odhan lahaa labeyki waan ku ajiibay hooyo waan ku ajiibay waan ku odhan lahaa xadiisku waa daciif wax ka jira male nebiga kama sugna waxaa dabaraani baa mucjabka ku wariya baihaqa baa shacabulimaan ku wariya marka wuxuu leeyahay sheekh alalbani fii silsilati daciifa wuxuu leeyahy waa mowduuc waaba mowduuc isagu daciif maahee waa gacan ku samays wey gacan ku rimis xadiiskeenna labaatan iyo labaad labaatan iyo koowaad can muxamed ibni mukadir qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay salam idaa dacaaka abawaaka wa anta tusalli fa ajib ummaka walaa tujib abaaka waa inuu xadiis ahayn baad iska garanaysaa wax kan wuxuu leeyahay saxaabigaas nebigu wuxuu ka warinaya maxamed ibni mukandir wuxuu leeyahay qaala rasuulullah sal ly salam idaa dacaaka abawaaka hadday labadada waalid ku dhawaaqaan adigoo salaad ku jira hooyada u jawaab oo u celi jawaabta aabahana ha u jawaabin wax ka jira malaha xadiiska mar badan badan matnigiisa lagu garta inuu xataa qaldan yahay matniga si uu dhigan yahay iyo xuruufta ku qoran yahay ku garanaysa inuu qaldan yahay xadiiskuna marka waxa weye isaguna waa mowduuc bal daciif maaha waa mowduuc dad baa iska samaystay wax ka jira malaha xadiiskana labiyo labaatanaad can jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala qaala rasul lah sal l salam man xaja can abiihi wa ummihi faqad qadaa canhu xajatahu wa kaana lahu fadlu cashri xijajin qofkii hooyadii u xaajiya ayuu leeyahay ama aabihii u xaajiya waxaa weeye isagii xajka ka gudaysaaba faqad qadaa canhu xajatahu isagii xajkii lagu lahaa aabihii buu ka xajiyey hooyadii buu ka xajiyay ama aabihii xajkiisiina isagana wuxuu leeyahy inu xajiya ka dhigan tahay wax ka jira malaha wa kaana lahu fadlu cashara xijajin waxaa loo qorayaa toban xaj ajirkood baaba loo qorayaa buu leeyahay xadiiskaasna wax ka jira malaha isna waa daciif waxaa weeyaan wax ka jira malaha daaralqudni baa wariya fii sunanka ku wariya ibnu xaatim baa wariya laakiin waxa weeye abu yacla wuxuu leeyahay waa daciif wax ka jirana malaha xadiiskana saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata wa abi saciid labaduba labadaa saxaabi abi saciid alkhudri iyo abu hureyre waxay warinayaan ana nabiy sal ly slam kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray nabigu sal ly slam wuxuu odhan jiray yabna aadam ittaqi rabbak wa bira waalidayk wa salli raximak yuzad laka fii cumrika wa yuyasar laka fii yusrika wa yujanab cusruka wa yubasidu laka fii risqik yabna aadam adic rabbak tusama caaqilan walaa tacsi rabbak فتسمى جاهلا حديثكن وحuu leeyahay oo labada saxaabi inoo warinayaan abu saciid alkhudri iyo abu hureyra waxay leeyihiin nabiga sal slam wuxuu odhan jiray ina aadanow ilaahaga ka cabso labada waalidna baahir u noqo qaraabadana xidhiidhi waxaa lagu kordhinaya cumriga marka lagu ziyaadinaya waxaa lagu fudaynaya yusraka wixii fududaa baa lagu fudaynaya wayujannab cusrka wax culays o dhan waa lagaa fogeynaya wayuwasadu laka fii risqiga raaqadana waa lagu waasicinaya yabna aadam adic rabbaka tusamaa caaqilan ilaahay haddaad adeecdo ibni aadamow caaqil baa lagugu magacaabaya dadku waxay leeyihin ninkan nin caaqil ay odhanayaan walaa tacsi rabbaka fatusamaa jaahilan waalidkaaga ha caasiin rabbigaaga ha caasiin si aan lagugu magacaabin jaahil qofkan waa jaahil lagu dhihin xadiiskan marka xadiisku xadiis daciifa weeye isagu aad buu daciif u yahay isaguna waxaa wariya abulxaaris baa wariya iyo usaama wariya niman layahdo wa qaala alxaafidu ibnu xajar wuxuu leeyahay mowduucun xadiisku waa mowduuc yaan lagu maartay lagu kadsoomin buu leeyahay xadiiskeenna maxaan idhaahdaa afar iyo labaatanaad can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llah sal salam maa min rajulin yanduru ilaa ummihi raxmatan laha ilaa kaanat lahu biha xajatan maqbuulatan mabruura ma jiro maaragtay nin ama qof hooyadii il raxmadeed ku eegaya hadduu saa sameeyo waxay u noqonaysaa arrintaasu xajatan mabruuratan xaj maqbuula oo ilaahay mad xaggiisa dembigii o dhan lagaga dhaafay ayuu ku noqonaysaa buu leeyahay xadiiska wax ka jira male isaguna waa xadiis daciifa waxa weeyaan isagana waxa weeye xadiis daciifa weeyaan balse xadiisku maaha maxaa layahay daciif waa mowduuc waa mowduuc dad baa iska qortay hada wasala allahu cala nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف
لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta waxaana isla maraynaa qaybihiisa dhexe markana waa taariikhda mucallim gacanta ku haya madaraso qur'aan oo furan in ka badan nusqarni mucallimka aan maanta taariikhdiisa idiin soo gudbin doono waa mucallim mursal mucallim gaabow oo gacanta ku haya madarasada daarul qur'aan oo ku taala degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe in ka badan konton sano ay furan tahay madarasadan oo mucallim mursal mucallim gaabow uu gacanta ku hayo sagaal iyo toban sano oo ka mid ah muddadaasi haddaba wariyaheyna moxamed sheekh cali oo socdaal ku tegay magaaladaasi ayaa booqday madarasada daarul qur'aan wuxuuna waraysiyo kala duwan la yeeshay mucallimka madarasada mid ka mid ah waalidiinta iyo mid ka mid ah ardayda ugu horrayn wuxuu taariikh nololeedkiisa ka waraysanayaa mucallim mursal mucallim gaabow waxaana ku xiga waalidka iyo ardayga kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaaga halkaad ku soo baratay qur-aanka kariimka iyo madarasada aad macalinka ka tahay الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذاعة الفرقان وأن كله وهي مقعيقنا دي معلم مرسل معلم قابو مدرسة أنا معلم كأهين دار القرآن دل الشيء إذا وحن كله شيء دقمة بار ديرة تولى هوس إما تلدور حرن أيان كله شيء تاريخ دان دشينا كن سقال بقول سديتني وسقال كي dugsigana waxaa la igeeyey anoo toban jir ah sanadkan wuxuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii waxaan dhammeeyey laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo shantii waxaan ahaa intaas wixii u dhexeeyo kabiir ayaan u haduqa aabahay allah u naxariista macalin gaabo waxaana ku wareegay madrasada daarul qur'aan markaas horeska dugsiga dugsiga laska dhihi jiray laakiin waxaan ku wareegey isla laba kun iyo shanta bisha afraad taariikh lix toban waxaana fadhiyaa toban iyo sagaal sano madrasada daarul qur'aan si guud ahaan anigi iyo aabbahay oo macallinka ah waa konton iyo afar sano ayay jirtaa ka horna aabbahay wuxuu ku soo haayey baydhaba ilaa bardaale qansax dheere ilaa ufurow baar dheere ilaa halkan uu ka imaado halkan marka isaga konton iyo afar sano toban iyo sagaal sano anaa haayey inta kalena isagaa joogay walaayada shabaab almujaahidiin intay waddanka qabsanin ka hor taqriiban afar sana ilaa saddex sano afar sano inay tahaan u malayna gacanta ku hayey ilaa shan iyo toban sanad inay tahaan umaleyn adi sagaal iyo toban sano markaan isku celceliyay sagaal iyo toban sanaan ka dhigay sagaal iyo toban sana aan macalin ka ahay madrasada daarulqur'aan aan qof kale ii dabamarin intaas anaan dhex fadhiyo waayahay intay frontime inoo sheegi kartaa tirada rasmiga ah ee ardayda ka aflaxday ee qur-aanka ku dhammaysay gacantaada ama sababtaada bismillaah ilmaha meesha wax ka bartay qur-aanka dhameeyey dadkan wax barno waa rag iyo dumar lamana xisaabi karo ee dadka sagaal iyo tobankaas wax la barayay weliba khaasatan intaan tajwiid loo bedelin ka horna dad badan baa qur-aan ku bartay oo hadda meelo kala joogo intii shan iyo tobankaas wilaayadii maatay tajwiid laga dhigayna dad badan baa wax ku bartay dadkii wax ku bartay mad- ee, magaalooyin kala duwan bay madaariska fadhiyaan ilaa salagle ilaa kismaayo ilaa xamar ilaa kiinya ilaa saakow ilaa jilib meel aysan joogin malahan raggii wax ka bartay meelahay madaarisa ka furteen marka insha allahu tacaala dadka wax ka bartay ma xisaabi kari aad bay u fara badan yihiin waa dad fara badan waxay dadka inoo sheegeen ama deegaanka si guud lagu qadariyaa in madarasadaadu tahay madaariista ugu wanaagsan ee xagga waxbarashada marka laga soo tago towfiiqta alleh maxay tahay tallaabooyinkaad qaaday ee kuu suurageliyay inaad hanato ixtiraamkaas taas haddaan soo koobo awalan horta waxaa weeyaan waa fadli ilaahay oo nala doonay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo siyaadiyo horta waa fadli ilaahay baa u weyn ilaahay baa noo gartay ilaahay dee cidduu wax u gartana wax ka reebi kara ma lahan ee midda labaad duuco waalid ayaa ku jirto duq aabbahay rag buu dhalay oo culummo ah fara badan saddex nin baa meeshaan ku joognay ilaa afar nin saddexda nin kale xoogahoo barnaamij kale sheegteen ayaga iga weyna anaa u yaraa Ee, madarasada in lagu wareejiyo ani waayeel baa noqday waa inuu wareejin buu yidhi marka dana kale sheegteen jaamacadii waxbay kale sheegteen halkii aabbahay anaa kala wareegay wuu inagu duceeyey marka duco waalid ay ku jirtaa uma intaas ka bacdi midda saddexaad maadaama alla subxaana wa tacaala waafajisi- waafajintiiseen ay tahay duco waalidna ay ku jirto haddana intaas waxaa ku jiro dadaal oo la bixiyey oo ardadaas lagu bixiyey ilaahay nagu kaalmeeyey oo la soo saaray oo juhuud lagu bixiyey marka insha allahu tacaala haddii xogo madarasadaas maamustaan ahaan loo arkay nidaamkaas iyo qaabaalkaas inay ku imaato maan dareemayna isluubka tacaamulka wuxuu kaalin ka qaataa in ardayga jeclaado qur-aanka kariimka maxay tahay fahamka aad ka haysato tarbiyada carruurta marka carruurta tarbiyaynayso oo aad barayso qur-aanka kariimka muxuu yahay isluubka aad doorbido inaad adeegsato ma inaad garaacdo ma inaad waaniso ma inaad u cagajuglayso maxay tahay tallaabooyinka aad qaado
bismillaah ee, ilmaha qur-aanka in la jeclaysiyo waxyaaba macalimiinta ilaahay baa waafajin kara ama macalimiinta naftirkooda sabab bay u leeyihiin qofkii wax bartana aad waxaa weeyaan adduun iyo aakharaba mar walba isaga kor uu jiro ayaan horta ardada inta badan u sheegnaa waana u tilmaanaa weli qofka caawa qaniga ohoo lacagta ilaahay siiyey ninkii waxbartay inuu ninkii waxbartay uu sarreeyo ayaan fahansiinaa ardada ee midda waxbarasho oo guud ardada waxaan wax u barnaa ee ilmaha inta badan waan u maxaadaraynaa waa loo cagajugleeyaa waa la canaantaa marmar hadday gula gashana waa la kululeeyaa laakiin haddii ka macalin mursal ahaan markaan qiimeeyey usha iyo ilmaha cagajuglaynta iyo waanida iyo sida kale xoogaha cagajuglaynta u roon ush inta badan ilmo badanaa duurka nooga galay oo dugsi diid naga noqday sidaa awgeeda marka waxa weeye cagajuglaynta annaga iyo maxaadarada annaga iyo waaninta annaga badan sidaanay ardada xoogaa ku yara mahadinay saasaan qur-aan ku barnaa dadka qaar waxay macalimiinta dugsiyada qaarkood ku dhaliilaan inaysan xoogga saarin waxbarista ubadka oo xitaa aanay si joogtaa usoo xaadirin madarasada xiliyadu ardayda joogaan oo inta badan waxay uga tagaan kabiir ama ardayda kuwooda qur-aanka dhameeyey arrinkaas maxaad ka dhihi lahayd bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilmaha ee, macalimiinta madarasada ee kabiiriinta ku dhaafaan madaarista kabiiriinta ku dhaafaan horta anoo naftay ka bilaabayo madarase kabiir lagu dhaafay oo fii kulli xaalin ah horta in wax lagu barto lagama yaabo madarasadaas weligeeda horumar ma gaarayso haddii macalinka iska soo weliimaysto meelaha iska warwareego aan madarasada xaadirin kabiiriinta kor iskama saarayaan subicii taxfiidkii casharoorihii kor iskama saarayaan marka anoo naftii ka bilaabay macalimiinta waxaa uga baaqayaa kabiiriinta madaarasa mad- madaarista lagu dhaafaya in la joojiyo hadda waa hore waa jiri jirtay laakiin hadda magaalooyinka weyn macalimiin baa la samaystay madaarista weyn macalimiin baa la samaystay wax hadda kabiir ku dhaafana inaysan jirin baan u malayn hadday jirtana waxa weeyaan madarasadaas inay meel fiican ka soo baxda lagama yaabo kabiirka dee si fiican uma dhegeysan inuu teleefon ku mashquul iska sheekaysto in maaragta aan xilkii aan xumbaari karnin yar uu iska yahay marka anoo naftii ka bilaabay macalimiinta waxa uga baaqaya barnaamijkaas hadduu jiro inaan iska joojino marka insha allahu tacaala waxaan u sheegay anoo naftii ka bilaabay inaan madaarisadii aan u badnaano saacadihii madarasada lagu shaqaynan aan xaadirno intaas aan uga baaqaya macalimiinta guud maxay tahay tallaabooyinka aad usoo jeedinayso macalimiinta kula midka ah ee isku howlay inay ubadka soomaaliyeed baraan waxa ugu khayrka badan oo ah kalaamka allah casa wajalla bismillaah macalimiinta walaalahayga meel walba ay joogaan waxaan u sheegayaa madaari- madaarista inay wadaan aysan ka cajisin aysan ka harin dad badan oo ka haray waxaynu waxyaabo kale ka doortay oo waxaa jira gadaal haddana dugsiyadii uga soo laabteen baa jiro ee marka waxaan u sheegayaa macallimiinta xadiidka rasuulka caleyhi salatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama bay ku jiraan ninkii ilaahay u garta ikhlaaskiisana uu ku darsado marka waxaan u sheegayaa macallimiinta nin walbo meel uu fadhiyo oo ilmo wax u sheegayo inuu ilmahaas u ku dadaalo oo waxna baro waayo waa la su'aali maalinka qiyaamo nin walba wixii isaga la raaciyaa la su'aali wixii waa kalaamu rabbilcaalamiin aysan ku daynin waalidiinta qalloocsan aysan ku daynin dadka xoogoo dabeecad qallifsan aysan ka cajisin ilmaha madax adagoo waxba baranaynin aysan ka cajisin macallimiinta ay sabraan qur-aanka ilaahay dadka la baro wax ka fiican oo adduunkan loo joogo ma jirto noloshana waxa weeyaan in yar waaye geeridana waa wakhti dhow marka insha allahu tacaala qur-aankaasaan dadka barayn waxaa laga yaabaa adduun iyo aakharo ilaahay nagu badbaadiyo ilaahay nagu ilaaliyo fitanta wareegiisa ilaahay nagaga wareejiyo qabriga ilaahay noogu wansiciyo aakhirana martaba dheer aan ku helnaa laga yaabaa marka insha allahu tacaala macallimiinta waxaan u sheegi meel walba ay joogaan ayagoo i maqlayo in badan baan is aqoonaay inay nin walba meeshu joogo madarasada qur-aanka ay fadhiyaan inay ku madaarista qur-aanka ay fadhiyaan inay gacanta midigta ay ku qabtaan ubadka loo soo dhiibay soomaaliyan ay waxbaraan ay ku dadaalaan marka insha allahu tacaala intaas baan ugu baaqaya macallimiinta anigoo ka bilaabayo nafteyd anoo ka bilaabay macalin mursal nafteydaan ka bilaabay intaas baan u sheegaya macallimiinta aad baad u mahadsan tahay macalin mursal macalin gaabo kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaaga iyo aqoontaad u leedahay macalin mursal macalin gaabo بسم الله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المبعث جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى وكله هاي بعد إلى عد الفرقان إن سو بوقتي مدرسة دار القرآن إن سو بوقتي وأن أمهد علنا بعد الله إن شاء الله تعالى أولا الله أمهد علنا إذا عدا سين وكما سنتي بوقشة إن سو بوقتي أنا وكب الله بي مقعيقة عبد الله عبد النور waxaan insha allahu tacaala aqoon badan aan oga leeyahay wiilka haya deg madrasada ama macalinka haya madrasada macalin mursal macalin gaabow aqoon dheeri baan u leeyahay maxaa yeelay isagoo yar baan isla soo xanaqaadnay oo wadanka isla soo marnay intaan yaroo haddan aqoontan ogu leeyahay waxaa ka mid ah sida hadda isagaba uu idin sheegay hore uu idinku sheegay isagoo toban jir ah ayaa la keenay degmada salaglo dhanba si guud ahaan asalkii ka hor degmada aabihiina ma degnen isagana ma degnen aabbaha kaga soo horreeyey dhowr sano degmada kaga soo horreeyey oo dugsigu ku qabtay oo dugsigu ku hayay isaga miyigu jiray xoolo raac buu ahaa ari buu raacayey bacda ariga markuu dhammaaday kabacdi ba duqa laftirkii inuu waxbaro yuu go-aansaday uunu keeno sidaasuunu ku keenay macalinka asalkiisa toban jir isagoaba la keenay sanadka hadda uu sheegayna waa la keenay aniga markaa ayada waxaan ahaa nin ku jiro dugsiga macalinkaa gacanta ku hayay macalin gaabow meeshaan wax ku bartay ee qur-aanka aan ku bartay dugsigaas buu ahaa isla dugsigan buu ahaa macalinkaasaan gacanta ku hayay wakhtiga hadda aan ogjoogay annagoo qur-aanka meelo fiican marayno kala baraha qur-aanka aan marayno ayuu macalinkan dugsiga la keenay dadkii alif waxmaalaha qaanta ugu bilaabay baan ku jiray aniga macalinkan taariikhda dheer aan ka haya waxay ka mid ahayd wakhtiga isaga uu ku jiray waxaan moodaa inaan hal sano yani oo kale aan dugsi isla dhiganayn wixii ka dambeey aniga dugsiga waan ka faaruqay xagga ka arday ahaan aan oga yar faaruqay qur-aankiina waan ku yar dhameeyey intaa ka dambe macalinka iyo ardadiisa baan soo kormeerayay maadaama macalinka ixtiraam ugu lahaa inaan soo soo ku kulmo waa iska dhicaysay macalinka hore macalin gaawo ahaa bacdeen haddee macalinkan ahayd muddada sagaal iyo tobanka sanad uu sheegtay buu ku wareegsanaa sagaal iyo tobanka sana saddex sano hore waxay ahayd madrasada madrasada sidii macalinkii hore asal aha ku soo waday ee ku socoto bilaa tajwiidlaan ee ku socoto iskahaa dugsigan merigaas wuxuu yeelan jiray waxa la yihahda aw waxaana aw ka ahaa aabihii anay dhalay baa aw kasii ahaan jiray dugsiga macalinka markuu gacanta ku hayay macalinka markuu ka wareegeyna haddana ninkan anaa aaba uga sii noqday dugsiga oo aniga laftigeysadaasaan usoo yarmatelay duqa aabihii anay dhalay oo dugsiga aana uga hooseeyey saddex sana wixii ka horreeyey waxay iska heed dugsiga sida macalinkii asalka ahaa keenay macalingaagu keenay ku socotay nidaamkiiba iskaga socotay madarasada ka dambe ayaa macalinka yacni magaalada sala dhexdeeda ku xiraystay isagoo madrasadii gacanta ku hayo oo tajwiidka doorbiday raadsaday oo macalinka ka doontay magaalada dhexdeedii macalin tajwiidkaa baran ilaahay baa keenay sida hadda ku cad macalin aadan sheekh cabdulaahi nin la yidhahdo oo magaaladan ugu horreeyey xagga tajwiidka iyo qur-aanka sal laba ku bilaabay baa macalinka hoos fadhiistay wixii dhamaystir aan hadda cajaladii adduun buu ka dhamaystirtay iyo dowlaadka xarakada ay u qaadqaaday buu ka dhamaystirtay laakiin tajwiidkiisna macalinkaasoo kasoo istinbaaday intaan amarna bixinin buuna raadsaday oo amarka wujuubka ah hadda yani xarakada ay bixisay uusan ahayn bilaa tajwiid la-aan arday wax lama bari karo intaysan ducada ducada degmada ay ku dhawaaqin ka hor ayuu walaalka doortay oo meeshaas uu aaday markuu kasoo laabtayna insha allahu tacala dugsi madrasadii tajwiid buu u bedelay ilaa lix iyo toban sana hadda tajwiid ayay ku socotaa insha allahu tacaala waan hadde sida hadda isaga uu doortay ama ay tahay madarasta hadde madrasada qiimaha hadda ay leedahay iskama gaarin fadli allay ku imaatay laakiin iskama gaarin juhuud la bixiyey bay ku imaatay oo isku xirnaasho ah aniga dugsiga maalin kasta saddexdaa sano ah aw baan u ahaa lix iyo tobanka sano xitaa markii hadda la sheego sideed sano ka mid ah dugsiga guddi laga dhisayba haddana guddoomiye usi ahaa oo marka ayada ahaa aan gacanta ku siiyey sideed sano wixii ka dambeysay guddoomiyahay waan wareejiyey ani xaggii mudnimada iska wareejiyey arrimaha gaarka ani aan leeyba igu cuslaaday oo sidaasan madrasadii aan oga yar leexday sideedaas sano wixii ka dambeysay wadaad hadda kolley maxaa cadow la yidhahdo ayaa sii hogaaminaya ders- madrasada oo gacanta ku sii hayo iyo nawaab kale soo leh oo guddi guddi ka kooban afar xib- shan xibnood ka kooban baa madrasada ka dhisan waana wado waxaa kaloo f- ee, madrasada ee, da'bigeeda ah in lix bilood kasta waalidiinta laiskugu yeero oo arday kasta imtixaan laga qaado oo si wa- waalidka loogu qanciyo qalbigiisa ee, macalinka uu qanciyo iyo kalsoonida ardayga uu leeyahay lagu- loo baro lixda kalena shabaab baan ka sugnaa inay ixtilaas ku sameyso macalinka asaga laftigaa looga baahan yahay in uusan yani muxuu ahaa ardayga soo saaro ee kor u gudbo marka insha allahu tacaala labadaas lixaad baa loo qeybay sanadka marka intaasaa dugsiga ka jirto macalinkana taarikhdiisa wataan haddaan ku siiyey waxbarashadiisii baan la soo bilowday ilaa nihaaya hadda macalin uu yahayna gacantaan ku hayaa waa kakaasoo wixii kaloo hadda insha allahu tacaala dheeraadaad igu weydiisana baaraka allahu fiikum ma is leedahay macalin mursal ama si guud inay tahay madraso tusaale wanaagsan loo soo qaadan karo oo ubadka iyo waxbaristooda kasoo dhalaashay haa waa yani laysal khabar kal mucayan baa layihahdaa dee waxay adig ku muuqan arkaysa ilaalka dhan baa layihahdaa maxaa yeelay inay tahay dee dunida dacladeeda way ku yar faaftay hadde kolley caalamul islaam inay gaartay waan qiyaasaya maadaama ay gacanta xarakada ku hayso ee istinbaadinayso idaacadaha horumarayn aan kolley gacanta ku wada haysano inay goor hor gudubtaan umalaynaya maxaa yeelay madarasada tusaale wanaagsan wax noo soo qaadan karo waxaa ka mid ah waxaan qiyaasayaa hadda xarakada intay jirto waa lix iyo toban sano intay tartamada hadda ay bilaawdeenna laba iyo toban sano waa afar sano ayada laftarkeeda tartamada qur-aanka kumaysan howlaneyn shaqo kale ku howlaneyd laba iyo tobankaa sano laba sano ayadaa baajisay tobanka sanana annaga waa socnile oo ama boala isaaku aan kasoo noqono imtixaanka aan soo dhacno ama xaraka aan u gudubno meelaha badanna inta badanna sideed ka mid ah waxaan moodaysaa in xarakada aan u gudubnay oo madarasada xarakada u gudubtay goob kasta lagu qabtaba haddii lagu qabtay bulfulay haddii lagu qabtay shabeellada hoose haddii lagu qabtay jilib haddii lagu qabtay saako iyo bo'aale iyo jubbada dhexe lagu qabtay haddii lagu qabtay buqac qable iyo hiiraan iyo halkaas ee, waxaad moodaa in arday baa naga tegay ee, ardaygaasna hadee faniga uu ku- uu wax ku baranayay dugsi wax ku baranayay waxay ahayd madrasada daara xasiin wax lagu ka- lagu qaadayna qur-aanka uu ahaa hadday noqoto soddonka jus talasiin ajzaa ay noqoto iyo haddii micnaha khamsa cashar ajzaa ay noqoto ama cashar ajzaa ay noqoto intaasan baa lagu gudbaya ama kaban tobanka noo gudbi jiray ama ka shan iyo tobanka gudbi jiray ama ka soddonka gudbi jiray marka tusaale wanaagsan inay tahay madaarista deegaanka degmada salla ka dhisan waxaad moodaa in hadda afar iyo toban madaaris ay yihiin oo hadda eh, wax lagu barto afar iyo toban madaaris wax oo hadda wax lagu barto oo qur-aanka lagu barto deg salla ka dhisan Eh, ayadoo waxaa jirtay lix madrasaley salla ka dhisan tahay ayadoo waxaa jirtay saddex madrasaley ay salla ka dhisan tahay asalkii hore haddana lix bay u gudubtay beriga hadda xarakada ay bilaabaysa saartamada lix madrasa ay ka jirtay lixda madraso kaalin kow madrasada geli jirtay daaru qu- daaru qur-aan bay ahayd asalkeena waxaa loo yaqaanay daaru salaam baa loo yaqaanay asalkii hore daaru qur-aan mar- muddo dhow oo hadda ay caan baxdayn baa loo bixiyay daaru salaam baa la dhihi jiray magaca ay laheedna iska ahayd Eh, sidaasaan macnaha insha allahu tacala ay usoo socon jirtay hadda afar iyo tobanka madaarista degmada salla ka dhisan tahay xoogahoo waa- madaaris qur-aanka meel walba waa lagu bartaa oo waa socdaa in walba waa- waa la wadaa qur-aanka laakiin hadda madaaris madarasana eeg xoogo anbay fangelin kartaa ka cabsan kartaa leey laba ama saddex ka badan inta kale waa waa hadda aan cabsi badan aan ka qabno maysan ahayn marka hadda waxaad moodaa laba sano xarakada ay yani baajisayna eh, habac badan baa iska jiro oo ayada laftarkeeda tadawalaadka ay waday xarakada wax badan baa ku qabsoomaya macalinka marna in waalid cadaadiya marna xaraka ay cadaadisay cunuga laftirkii faahiin badan buu ku noqonaya waxna waa lagu fahansiinya waxna waa lagu bari jiray marka baaraka allahu fiikum aniga hadda arda ay arda ay dhigato madrasada daaru qur-aan arda ay dhigato aniga mise ayaad ku dhigata hadda hadda xaaliyan shan arday baa ii dhiganayso ee igu jirto marbaa lix iyo toba ahaayeen kabacdina kuwa kale qurdobaan ka geystay hadda markay qur-aanka dhameeyeen maadaama ma- madarse la- eh, macad la yihahda qurdoba ee faraciisa saddexaad iyo labaad wuxuu ahaa inta laga furay madrasada marka heerkooda waxbarashada xaggee ka gaareen heerka qur-aanka boqol tobanka farta way ka dhameeyeen wayna ka xifdiyeen ilaa kii ugu yar ba labaatanka jus asoo xifdisanaan kala baxay inta hadda aan ka bixiyey inta kale hadda wax dhameeyey oo ku celiyay rujuucdii ku wada oo macnaha yani dib ugu noqday iyo waxaan dhameynin horu socdaba inta bay leeyihiin maadaama anigaba aan dhowaa xagiinteyda ay dhoweed da ahaanna aba iska yarahay oo hadda intaas aan kasii badnaan karin madrasada konton iyo afar sano macalinka hadda kusoo koobayay soddon iyo shan sano aabihiisaa soo fadhiyey aabihii markuu fadhiyay an wax iguma jirin anaab arday ahaa wax baranay inta asaga uu fadhiyay sagaal iyo tobankan sana waxaa laga yaabaa in sagaalka ka mid aan wax geystay sagaalkaas sana arday igu jirto kuwa hadda dhameynay sagaalka sana ay ka mid yihiin kuwa dhameyn in hadda un ay socoto de maadaama ay hawshii hadda aan ugu rareynahay sidaasa madrasada xaalkeeda u yahayn aabana u ahaay oo aan uga soo gudbay waxbarashadeeda iyo xaalkeedana aan ogaa baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsantahay kusoo dhowey idaacadda alfurqaan magacaaga iyo madrasada aad wax ka barato magacaygu waa ayman aadam hirre waxaana wax ka bartaa madrasada daarul qur'aan macalinkaaga qur-aanka ku baray maxaa noogu sheegi kartaa dadaalka uu bixiyo wuxuu noo bixiyaa dagaal fiican wuxuuna dhaqmaa si fiican oo wanaagsan juhdi badan ayuu bixiyaa ushana ma noo badiyo wuxuuna la dhaqmaa macalinka si wanaagsan oo tarbiyad leh aad iyo aad ayuunu nulu dadaalaa wuxuuna qur-aanka noo baraa si wanaagsan lixdii biloodna wuxuuna aqaa tartan waalid lix biloodna tartan xarako waan gartay haddii lagu dhaho sheeg hal arrin ood ku jeclaatay macalinkaaga maxaa dhihi lahayd adigoo dhabta ka hadlaya waxaan ku jeclaa macalinkee macalin mursal daweecad fiicnada iyo siduu noola dhaqma si wanaagsan ee tahay canaanta ayuu noo badiyaa iyo calajugleynta aad iyo aad ayuu u naxariis badan yahay نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada sideedaad ee xubinta siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaana halkan ka soo jeedinaya cabduraxmaan badar محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruure kusoo dhawaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam tarsigii toddobaad waxaan kaga soo hadalnay sidii ay gaaladii u dhibi jireen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waxaan u mahad celinaynaa carruurtii kasoo jawaabday su-aalihii ku jira xalqadii hore haddii uu allah ilma leh waxaan sii wadi doonaa duruusteena ka gadaal markii ay qureish aragtay inuusan waxba usoo kordhinaynin dhibaateynta ay ku hayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa oo ayba muslimiinta kasii qaadayaan iimaan dheeraadi ah ayay la yimaadeen xeelad kale ay ku doonayaan inay kaga hortagaan dacwada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam cuqba bin waliid oo ka mid ahaa madaxweyntii qureysheed wuxuuna ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaad og tahay inaad agteena ka ahayd dadka kuwooda ugu wanaagsan sharafta iyo nasabkaba waxaadna la timaaday arrin weyn oo aad ku kala geysay tolkaaga kuna ceebaysay aqligooda ilaahyadoodana ku caasay ee i dhegayso haddii aad doonaysad hanti waxaan kuu soo aruurinaynaa maalkeena ilaa aad ka noqoto qofka noogu hantida badan haddii aad doonaysad sharaf iyo maamuusna waxaan kuu dhiibanaynaa taladeena haddii ay jiniyi ku yimaadaan oo aad iska qaban karin leh waxaan kugu yeeraynaa dhakhtarku daaweeya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kusoo degtay bilowga hore ee suurta fusilad cuqba bin waliid waa uu hadli kari waayey tolkiisana wuxuu kula taliyey inay iska daayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wayse ka diideen allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu yidhi xamiim تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في يكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون mar kale quraysh oo wafdiha ayaa u yimaadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxayna ka codsadeen inay marna allah caabudaan asaguna uu mar la caabudo asnaamtooda si meesha loogu saaro dacwada xaq ah ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam faafinaya allah ayaaba markii soo dejiyey suurad ka mid ah qur-aanka oo loogu jawaabay qorshahan oo ay soo bandhigteen waxayna suuradda caddaysay inaysan jirin meel dhexe ay iskuga yimaadaan xaqa iyo baadilka allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum diinukum waliya diin markii laga diiday taladii ay soo jeediyeen allahna uu gaashaanka ugu dhuftay ay haddana la yimaadeen talo kale ileen ahlulbaatilka kama daalaan inay isku dayaan inay meel mariyaan baadilkooda waxayna soo jeediyeen in qur-aanka laga saaro aayadaha wax ka sheegaya asnaamta ay caabudayaan gaalada markii allah ayaa ka jawaabay waxaana rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagu amray inuu yidhaahdo aniga kama bedeli karo allah subxaanahu watacaalana wuxuu yidhi waidaa tutila calayhim aayaatuna bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'a na'ti biqur'aanin qayri hada ana'ti biqur'aanin qayri hada aw badiluh قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa darsigii sideedaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo gunti dambe iyo toddobaadka soo socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق